dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda suudan iyo kuwa taageerada deg dega ayaa si baan uga socda saddexda gobol ee kordofan iyadoo falanqeeyaasha amnigu ay aaminsan yihiin in hogaanka arisaf uu doonayo inuu hor istaago ciidamada dowladda ee u socda dhanka daafuur iyagoo ka ilaalinaya inay difaacdaan magaalooyinka ku jira xayndaabkooda dadka waxayndhendheeya ayaana aaminsan in dagaalada ka socda galbeedka kordofan ay wax ka bedeli karaan isu dheelitirka awoodda iyo qariirada militariga galbeedka suudan kadib gulo isdabajooga ay ciidamada dowladdu ka gaareen bartamaha suudan gaar ahaan gobolada sinaar aljaziira iyo khartuum ay haddu waxay isku dayayaan inay wajahaan jihada galbeed kuwaasi oo u dhaqaaqay dhanka gobolka daafuur iyagoo sii maraya saddexda gobol ee kordofan ee kala ah waqooyiga kordofan iyo galbeedka kordofan ujeeddada ciidamadan ayaana in la sugo ammaanka caasimadda iyo deegaanada dhaca bartamaha dalka islamarkaana ciidamada aresef laga saaro aagaga khatarta ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda suudan ayaana ku guulaystay inay isku fidiyaan dhanka koonfureed ee gobolada waqooyiga kordofan iyagoona dib u qabsaday magaalooyinka umaroobah iyo rahad waxayna soo afjareen go-doomintii saarnayd caasimadda gobolka ee al abyad dhanka kalena deegaanada waqooyi ee gobolka oo ay ku jiraan barah galbeedka barah xamra iyo sawdariya ayaa weli ku jira gacanta ciidamada taageerada deg dega ciidamada dowladda suudan iyo xooga dacmu sariic ayaa weli ku loolamaya gacan ku-haynta deegaanada galbeedka kordofan ee xuduudka la ah gobolka daafuur iyadoo ciidamada taageerada deg dega ay gacanta ku hayaan deegaanada fulah mujlad abuzabaad zanuud kabiisa wowadbandaah idyah keylag iyo laqawah dhinaca kale ciidamada dowladda ee ku sugan galbeedka kordofan ayaa iyaguna gacanta ku haya magaalooyin ay ka mid yihiin baabanuush halkaasoo ay ku sugan yihiin taliska qaybta labiyo labaatanaad ee ciidamada lugta goobaha kale ee ciidamadu gacanta ku hayaan waxaa ka mid ah qawiyi iyo hajliid oo qani ku ah saliidda cayriin koonfurta kordofan ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya inta badan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi sida kaduqli oo ah caasimadda gobolka iyo sidoo kale dalnaj iyo abuujabiha cabaasiya takliyah iyo kalgi maalinnimadii khamiista ciidamada suudan ayaa dib u qabsaday magaalada daxiiliib oo ku taala bariga kaaduu halkaasoo ay kala wareegeen dagaalyahanada magacooda loo soo gaabiyo s b l m ee uu hogaamiyo cabdilxalwa taasi beddelkeeda ciidamada jabhadda s b l mn ayaa gacanta ku haya qaybta koonfur galbeed ee gobolka koonfurta kordofan in ka badan soddon sano oo ay ku jiraan deegaanada albaram umudowreyn iyo hiban oo ay ku jirto kuuda oo ah xarunta maamulka ciidamada ayaana deegaanaday haystaan ka dhisay maamul rayid ah dhinaca kale ciidamada dacmu sariic ayaa ku sugan waqooyiga gobolka kordofan gaar ahaan halka loo yaqaano qaws goobtaasi ayaa martigelisay iska hor imaadyo dhiig badani ku daatay oo u dhexeeyey labada dhinac taasoo sababtay khasaare lixaad leh arbacadii lasoo dhaafay ayay ciidamadu dib ula wareegeen gacan ku-haynta magaalada alxamaadi taasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka taageerada deg deg ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday laba sano ka hor ciidamada ayaana soo kale qarka u saaran inay la wareegaan magaalada dabiibaad oo ah magaalada keliya ee ku hartay gacanta ciidamada taageerada deg deg ah oo dhacda gobolkani ilo wareydo militari ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada taageerada deg dega ay dareemeen khatar ka iman karta ciidamada gurgura kuwaasi oo ka kooban ciidamo aad u tababaran oo isku dhaf ah oo ka kala socda dhaqdhaqaaqyada ka jira daafuur iyo guutooyin kale oo taageera kuwaasi oo haysta hub casri ah oo awood u leh inay kaalin weyn ka qaataan dagaalada gobolka ka socda laba toddobaad ka hor ciidamada taageerada deg dega ayaa gurmad ciidan oo aad u badan u diray magaalada anhuud oo ah caasimadda kumeelgaarka ah ee galbeedka kordofan magaaladan ayaa saldhig ah hogaamiyaal caan ah oo ay ku jiraan madaxda golaha la talinta ciidamada taageerada deg dega xudayfa abuunawbah iyo afhayeenka ciidamada faatix quraysi sida laga soo xigtay ilo ciidan horaantii bishan mey ciidamada taageerada deg dega ah ee magacooda loo soo gaabiyo arisef ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalada anhuud oo ah aagga istaraatiijiga ee isku xidho gobolada kordofan iyo daafuur magaaladaasi oo sidoo kale ku yaala mid ka mid a suuqyada xoolaha ee ugu caansan galbeedka suudan ciidamada taageerada deg dega ayaa sidoo kale horey u socday kadibna la wareeyey gacan ku-haynta deegaanka alqawiy ee galbeedka magaalada annahuud kaasi oo waddada u sahlaysa inay gacanta ku dhigaan magaalada al abyad ee xarunta gobolka waqooyiga kordofan balse militariga suudan ayaa dib u qabsaday aaggaasi iyagoo khasaare xoogan u geystay maleeshiyaadka dacmu sariic sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo militari oo la hadlay warbaahinta dhankiisa guddoomiyaha gobolka daafuur ninka lagu magacaabo mini arkuminaawi ayaa dagaaladii militariga suudan iyo ciidamada taageerada deg deg ah ku dhex maray deegaanada alqawiyi iyo nawaaxigiisa ku tilmaamay kuwo lafjabisa kadib markii ay ciidamada taageerada deg deg ah halkaasi geeyeen inta badan ciidamadoodii keydka iyo agabyadii militari waxauna mas-uulkani sheegay in waddada isku xirta kordofan iyo alfaashir ay hadda furan tahay taasi beddelkeeda xooga taageerada deg dega ayaa sheegay inay khasaare xoogan gaarsiiyeen militariga suudan iyo kuwa kale ee la socday isla markaana ay dagaalkaasi ku dileen boqolaal askari kulana wareegeen tobnaan baawura iyaguna ku goodiyey inay horay uga sii socon doonaan aagga gobollada kordofaan iyo daafuur qabiir dhanka caskariga oo lagu magacaabo cumar baashari oo ka hadlay arrimaha ka socda galbeedka kordofaan ayaa sheegay in waddada ciidamada dacmu sare u suuragelisay inay qabsadaan magaalada anhuud islamarkaana ay awooddooda ku fidiyaan deegaanada alqawiyi ay tahay iyagoo tiro badan oo ka mid ah ciidamadooda ka soo saaray agagaarka magaalooyinka alfaashir adciin oo ka tirsan gobolka daafuur iyo cirifka saxaraha waqooyi ee deegaanka alraahib iyo al caruun sida wuu sheegay qabiirka militari ciidamada taageerada deg dega waxay ugu talagaleen inay u adeegsadaan ciidamadan si ay u sameeyaan difaacyo ka soo bilowda alqawiyi iyo alnahuud kadibna ay dhanka galbeed ka sii maraan deegaanada buruush jabalu xilla iyo mukadaada ilaa ay gacanta ku dhigaan magaalada komah oo koonaha bari kaga beegan magaalada alfaashir taasi oo ay maleeshiyaadka dacmu saric geed gaaban iyo mid dheerba u fuleen sidii ay xukunkooda u hoosgeyn lahaayeen dhankiisa cilmi baare iyo qabiil militari oo lagu magacaabo abuubakar cabdiraxiim ayaa aaminsan in dagaalada galbeedka kordofan ay militariga suudaan uga dhigan yihiin waddo ay ku galaan gobolka daafuur iyo sugidda ammaanka dhabarka dambe ee magaalada al abyad oo ah caasimadda gobolka waqooyiga kordofan halka ciidamada taageerada deg degana uu dagaalkaasi uga dhigan yahay meel ay ku sugaan ammaanka goobaha ay ka joogaan gobollada kordofan iyo daafuur kadibna ay uga sii tallaabaan dhanka magaalada al abyad cilmi baarahan ayaa sharxay in dagaaladii ka dhacay galbeedka kordofan ay ka dhigan yihiin goobo istaraatiijiya oo lagu xakamaynayo isu socodka magaalooyinka al abyad iyo alfaashir iyo inta u dhexaysa gobollada daafur iyo waqooyiga kordofan oo xuduud la ah gobolka khartuum si kastaba ha haatee awood kasta oo gacanta ku dhigta galbeedka kordofan waxay awood u leedahay inay maamusho waddooyinka saadka ah iyo meelaha laga soo galo gobollada daafuur waqooyiga kordofan iyo xitaa duleedyada koonfurta liibiya siyaasad ahaan gacan ku haynta alqawiyi iyo annahuud waxay la micno tahay isbeddelka miisaanka awoodda sida uu qabo cilmibaare abuubakar cabdiraxiim